kulankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta magaalooyinka somalilan ayaa ka furmay magaalada hargeysa kulanka waxaa ka qayb galay xubnaha sare ee ururka dowladaha hoose ay ku mideysan yihiin kulankan ayaa waxaa ka qayb galay dhammaan maayirada magaalooyinka somalilan ay maamusho oo ku mideysan ururka dowladaha hoose waxaana looga hadlayay waxqabadka sanadkii lasoo dhaafay iyo qorshayaasha horumarineed ee sanadkan lagu horumarinayo magaalooyinka somalilan agaasimaha ururka dowladaha hoose khaalid cabdi xirsi iyo maayarka magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooga ayaa ka warbixiyay muhiimada kulankan arrimo badan baa lagaga doodi doonaa haddii ilaahayna dhammaantiin si ofishal waxaa idiin soo dhaweyn doona maayarka laakiinse waxaan ku mahad celinaya inaad si sharaf loogu soo qaybgasheen shirka halkaa maalin insha allah inu shaqooyin aada badan runtii qaban doono waxaan idiin soo bandhigi doonaa shaqooyinkaanu qabanay waxaan idin tusi doonaa itusi taabsi noqon doontaa lacagtii ama contributionka aad bixiseen iyo sidaan loo maamulay sida loo xisaabiyey iyo hanti dhowrkii shaqooyinku qabtay waxaad arki doontaan qorshihii ururka dowladaha hoose somalilan sanadka labada kun shan iyo labaatanka iyo istaraatiijiyadeeni aynu labada kun iyo saddex iyo labaatankii aynu fulinay iyadana tiirarkii aynu ku shaqeynay inaan laga baxay inkaad arki doontaan haddii la haydhaa walaalayaal waxaan ku faraxsanahay in shirkeenii boorka uu maanta inoo qabsoomayo alxamdulilaah waxaa kaloon ku faraxsanahay inaynu wax iska weydiinayno algasal ahaan wixii inoo qabsoomay sanadkii tegey sidoo kalena aynu wax iska weydiinayno ammaanadii aynu u dhiibnay xafiiska iyo siday u isticmaaleen oo markaa laynala wadaagi doono xisaab xidhkii iyo hanti dhowrkiiba raboodkiisii waxaa kaloo aynu insha allah maalinta halkan aynu wada joogno ka hadli doonaa sanadka soo socda maxaynu qabansan karnaa waxaa kaloo aynu dul istaagi doonaa howlaha kale ee inoo yaala ee u baahan inaynu wax iska weydiino walaalayaal maalintanaa soo bixiseen oo maalin qaali ah halkanna waa meesha aynu wada leenahay ee aynu arrimaheena kaga wada hadallo isku kaashano isku caawino wasiirka wasaaradda dowladaha hoose iyo horumarinta magaalooyinka somalilan xasan axmed ayaa sheegay inay muhiimad gaar ah u leedahay horumarinta magaalooyinka iyo iskaashiga waxwada qabsiga isagoona ugu baaqay maayirada inay iska kaashadaan horumarinta magaalooyinkooda
oo ay kasoo qeyb galeen maayaradii intii loogu talagalay hawshoodii jirtay iyo shaqaalihii xafiiska kale bini aadamku waxa weeye hadduu shaksi waxba ma qaban karo shaqshaqsi hadii loo shaqeeyo waxaa la qabta wax kooban bay iska noqonayaan laakiin haddii la iskaashado wax badan baa la qaban karaa markaa wixii la isu geeyaa waxbay tarayaan
kulankan oo sanadkiiba mar ay isugu yimaadaan dhammaan maayarada magaalooyinka ay somalilan maamusho ayaa sanadkan diiradda lagu saaray horumarinta magaalooyinka somalilan